isagu waa mid gargaaraya ama nusraynaya ismu faacilin ismi faacil weeyi mufradin waana keligii mudakerin waana lab yadullu wuxuu tusiyaa calaa daatin daato iyo waxadain xadad yasluxu wuxuuna u soo badaa lilmutakalimi ninka hadlaya iyo walmukhaatabi ninka lala hadlayo iyo walqaa'ibi ninka qaa'ibkee maqan intaba wuu usuu badaa wuxuu doonayaa sheekhu cashirkeenna inuu ismi faacil inooga dhigo ismi faacil ayuu doonayaa inuu inoo dhigo haddaba ismiga faacil marka la dhigayo ama aynu sheegayno qaabku ku yimaad innagu hulaahi baynu joognaye hulaaiguna facala iyo facile iyo facula saddexdaasuu ka koobnaa facala facila facula saddexdaasuu hulaahigu ka koobnaa facali siday u dhan tahay iyo facilada mucaddaha ah facilada mucaddaha ah maad garanaysaa waa facilada mafcuul qaadata mafcuulun bihigiida ayaa naxwaha aynu ku barannay facalo oo dhan iyo ficilo qaybta mafcuulka qaata waa saddex saw maaha waa laba qaybood saw maaha facaloo dhan iyo facaloo dhan kolkaan ku leeyahay waa laba qaybood facaloo mafcuul qaadati iyo facaloon mafcuul qaadanin waa facaloo dhan kolkaa idhihaa facaloo mafcuul qaadata iyo facaloon mafcuul qaadanin saw laba qaybood maaha iyo ficilo oo mafcuul qaadata saw saddex maaha saddexdaa ismigooga faacil faacil buu ku yimaadaa calaa wasni faacil fa'da waad fadxini alifna waad ku taagi caynka waad kasrini bes laamka dambena nax waa ka hadlaya daraba waa facalo saw maaha maxay qaadataa daraba maxay qaadataa mafcuul oo daraba caliyun muxamedan baa la odhan saw maaha ismigiisa faacil waa maxay daaribun nasarana waa mafcuul buu qaataa soo maaha maxaad odhan ismiga faacil naasirun dakala mafcuul miyuu qaataa may ma qaato dakala wuu galay un baa la yidhahdaa mafcuulba ma qaato ama jalasa wuu fadhiistay un baa la yidhahda mafcuulba male kolkaa maxaa ismigooga faacil la odhan dakala iyo jalasa daakhilun iyo jaalisun daakhilun iyo jaalisun ficilo qaybta mafcuulka qaadataa waa sharibe eh maxaad odhan shariibe ismigeyga faacil shaaribun waa mid cabbaya calimo maxaad odhan ismigeyga faacil caalimun waad fahantaan u malaynaya maxaa inoo hadhay haddaba facula iyo oo ficilo laa iyo ficilo laazima haddaba facula laba siyood buu ismigeyga faacil ku yimaada calaa wasni faclun iyo faciil ismiga faacil ee facuula muxuu ku yimaad baan idin idhi mar faciil buu ku yimaadaa oo haddaad faciil aragto ismigii faacil ee facuulaad ka dhigi marna muxuu ku yimaadaa faclun tusaaluhu waa maxay taala saw facuulo maaha ismigeyga faacil muxuu noqonayaa tawiilun tawiil kolka waa ismi faacil oo facuulo ah dee faciil buu ku yimid sacuba wuu adkaaday saw maahayn ismigiisa faacil maxaad odhan sacuba wuu adkaaday shayga adag maxaa la yidhaha sacbun sacbunna waa calaa wasni faclun kolkaa waa ismigii faacil almuhim intaasay nagaga dhan tahayba wax ismi faacil la yidhaha wax kaloo jira ficilo laazimkaa unbaa kuu laaban baan u malaynayaa ficiladaa laazimka ah warkeega waan iska gaabinaynaayo faclaan ba iska dheh haddaad doonto cadisha wuu oomay sakira wuu waashay sakraan iyo cadshaan saw maaha raxima wuu naxariistay raxmaan muna ismi faacil ahayn faclaan armeedi fahanteen bes haddaan mar ku soo yar celiyo facalo labadeeda qaybood iyo ficilo oo mafcuul qaadata saddexdaa ismigooga faacil waa maxay faacilun facalo labadeeda qaybood iyo ficilo oo mafcuul qaadata saddexdaasi waa faacilun faculana waa faciilun amaa faclun ismigeyga faacil ficiloo laazim ana faclaan ba iska dheh sakraan iyo cadshaan iyo raxmaan iyo fahwa kaasi naasirun mid naasiroo nusraynaya weeyaan waa ismigii faacil ismu faacilin ismi faacil weeyaan maxaa kaa baxay ismigii mafcuuliyo mufradun waana mufrad maxaa kaa baxay jamicii oo maxaa la odhanayaa jamaca faacilun jamiceega de naasirun dee maxaad ku jamcinaysaa nawaasirun baa la odhan karaa nawaasirun jaazimun muxuu sheekhu ku jasmiyey ku jamciyey jaazimun naasibuna nawaasibun fanawaasibu cashara ama faljago ajzimu waa ismi faaciloo la jamciyey weeyaan taniyada naasir maxay noqon lahayd naasiraani haddii la rafcinayo naasiraani haddii la jerayo ama la nasbinayana naasirayni mufradun waa mufrad taniyadiiyo jamicii baa kaa baxay yadullu wuxuu tusiyaa calaa daatin daato iyo waxadain xada imika naasirun kolkaan idhaa naasirun kolkaan idhaa wuxay tusinayaa daato iyo xadadkii nusraha ahaa nusraynta ahaa daato iyo xadad welibana isle daatadii xadadkan samaysay naasirun kolkaan idhaa waa shaksi buu de tusinayaa daato welibana shaksigani shaksi fadhiya ma aha shaksi cunayana ma aha waa shaksi wax u nusraynaya waa shaksigii daatadii iyo xadadkii haddaan daaribun idhaa maxay tusaysaa daato iyo xada oo garaaca daato wax garaacaysa jaalisun daato fadhiisanaysa yadullu alaa ad calaa daatin wa xada yasluxu wuxuu usuubadaa lilmutakalim ninka hadlaya ana naasirun ana naasirun maanan odhanayn kolka waa nin hadlaya waalmukhaaab nin lala hadlayo anta naasirun waalghaa'ib nin maqan huwa naasirun kolkaa naasirku nin hadlayana wuu noqon karaa nin haa'iba wuu noqon karaa nin mukhaaabana wuu noqon karaa waa kolba xagga hore waxaad ka marisidun wadaaka kaasi mansuurun mid loo nusreeyey weeyaan ismun mafuu ismu mafcuulin waa ismi mafcuul mudakerin oo lab yadullu wuxuu tusiyaa calaa daatin daato iyo wa xadain xada haddaba wuxuu yidhi daaka mansuur mansuur wasankiisu muxuu noqonayaa mafcuulun haddaba ficilkii saddexda ahaa markaan qiimayno facalo mucaddaah iyo ficilo oo mucaddaah labadaasaa mafcuulka ku yimaada maxaa soo hadhay facaloo laazima iyo ficiloo laazima iyo ficiladu weligeed waa laazimuuna saa ogaada ficiladu weligeed waa maxay ficilo mucadiihi maba jirto luqa alcarabiya waa laazimuun eeg facaloo laazima iyo ficiloo laazima iyo faculo oo laazima laazim kolkaan ku leeyahay waa waxaan mafcuul qaadanin idhahaa saddexdaa laazim ismi mafcuulba ma leh faculo ismigeega mafcuulkeen haddii lagu yidhaa jawaabtiisu waa inaad ka aamusto ninka hadalkaa ku yidhi waayo maba leh ficilo oo laazima ninka ismi mafcuulka keen ku yidhaahdaa waa nin qaldan facaloo laazimhina waa noocaas oo kale haddii laga tegi waayo laazimyadan markii jaar iyo majruur xagga dambe laga dhigo ayuu ismi mafcuul yeeshaa oo ismigooga mafcuulna waa mafcuul kanuun ilaahay baa almaqduubi calayhim yidhi hadiba uu cadhooday sow laazim ma ahayn ism mafcuul ma yeelan lahay maqduub waa ismi mafcuul mafcuul weeyaan waayo ficil laazimuu ka yimid muxuu uga yimid haddii lagu yidhaa maxaa laga dambaysiiyaad odhan jaar iyo majruur shayga laazimka ah haddii jaar iyo majruur laga dambaysiiyo ismi mafcuul wuu yeeshaa intaa yar maqal adigu almuhim waxaad samaysiin waxaan u malaynayaa malaha wax la qoraaye ardaydu aada u doonaysaaye eeg ficilkii waxaad tidhaha ismigiisa mafcuul waa calaa wasni mafcuul uun intaa maad garan waaye calaa wasni mafcuul daraba madruub kolkaa madruub waa daato ayuu ku tusinayaa welibana iyo xadad oo xadadku iyadu ma samaynaysaa iyadaa lagu samaynaya madruubun waa la garaacay kii la garaacayay weeyaan ka la garaacayaa madruub la yidhaah daaribunna ismi faacil buu ahaayo garaacu ahaa ka wax garaacaya qatala maxaad odhan ismigeyga mafcuul waa maxay maqtuul kii la dilay weeyaan mashruub shariba sow maa ismigeyga mafcuul mashruub waa maxay kolkaa waa la cabbe ka la cabbayaa waa maxay de waa sharaabka maaha shaksiguna waa shaarib adigu haddaad cabbaysidna shaarib baa tahay waxa aad cabbaysaana mashruub weeyaan waad fahamtay saw maaha wadaaka kaasi mansuurun mid loo nusreeyey weeyaan ismu mafcuulin ismi mafcuul weeye mudakerin oo lab mu'anafkaa kaa baxayo mu'anafku ta buu wataa oo maxaad odhan mansuuratun yadullu yadullu wuxuu tusiyaa calaa daatin daato iyo waxadain xada xadakana iyadaa samaynaysa xadakana isagaa lagu samaynaya yasluxu wuxuu usuu badaa lilmutakalim ninka hadlaya ana mansuurun wlmukhaaab ninka lala khidaabtamayo anta mansuurun wlghaa'ib ninka maqan huwa mansuurun saxiix saw maaha lam yansur muuna nusraynin lam yansur muuna nusraynin waa ficil mudaaricoo la jasmiyey oo aadaatuljasmuhuna uu lam noqday lam yansur ficlun ficil weeyaan inay ficil tahay maxaa daliilu ah qad baa geli karta mudaaricun oo mudaarica inuu mudaaric yahayna maxaa daliilu ah lamta ku jirta jawaasimku waa waxa weeye mudaarica ay khaas u yihiin maaha markaynu naxwaha iminka ad icraabayseen la meel lamaynu ku marnay iminka icraabkeenna kolkaad aragtiin waxaynu odhan doonaa lam xarfu nafyin wa qalbin wa jazmin wakhtisaasin bilmudaaric wakhtisaasin bilmudaaric kolkaan leeyahay waxaad fahmaysaa inay mudaarica calaamad u tahay shaygu wuxuu khaas ku yahay dee calaam uu yahay ficlun waa ficil mudaaricun oo mudaarica linafyi lmutlaq nafyi mutlaqa ayuu ku dhacaya fi zamani lmaadi zamankii maadiga ahaa nafyigiisu waa la anfiyey waana mutlaq lam yansur looma gargaarin haddaad tidhaa lam yansur muuna gargaarin haddaad tidhaa lam yansur muuna gargaarin waa mutlaqoo gargaar yar iyo gargaar weynba u ku dhacaya wax gargaar la yidhahayo ninkaasi sameeyey ma jiro waana filmaadi oo sawka mudaaric ah lamtan yari maxay ka dhigtaa baynu isku ogeyn mudaarica maadi oo icraabka ayaad ka dareemaysaa lam xarfu nafyin wa qalbin qalbintaasi waa maxay mudaarica maxay u qalbinaysaa idhaha weeyi maadi bay u qalbinaysaa lam yans waa fi zamani lmaadi lilmufrad bay u tahay maxaa kaa baxay taniyadiiyo jamca saw maaha oo maxaa taniyadaad odhanaysaa lam yansuraa jamcna maxaad odhan lam yansuruu haddii jam taniyadiiyo jamcba ay rag yihiin dee lamtuna maxay jasminaysaa xadfu nuun liannahu ficl min afcaal alkhamsa almudakar oo lab maxaa kaa baxay mu'anafkii oo mu'anafadu hadday tahay haa'ibo maxaad odhan lam tansur ta baa lagu bilaaban jiray dee hadday tahay mukhaaabana maxaad odhan lam tansurii maadan gargaarin lam tansurii kolkaa xadfunuun baynu ku jasminay la soco intaasi waa naxwihii iyo ajruumigii weeyaan alghaa'ib oo maqan buu ku yidhi mukhaaabka maxaad odhan lam tansur baad odhanaysaa dee waa nin mukhaadaba lam yansur ficlun ficil weeyi mudaaricun oo mudaarica linafyi nafyi buu u ahaaday almuطlaqi oo muطlaqa fi zamani اlmaadi zaman tegayna wuu dhex dhacaya lilmufradi mufrad buu u sugnaaday almudakari lab alghaa'ib oo maqan waad aragtaa baan u malaynaya lamaa yansur lamaadu mayna jawaasimta ka mid ahayn lamaadu luga alcarabiya waa saddex qaybood inay bimacnaa xiin tahay falamaa ji'tu qaala lii caliyun ar kolkaasi waa maxay falamaa ji'tu haddaan idhaa markaan imid sow maaha marka muna bimacnaa xiin ahayn waktigaan imid lamaadaasi bimacnaa xiin baa loo adeegsadaa marna bimacnaa ilaa weeyaan ilaa wain kullun lamaa jamiicu ladayna muxdaruun wain kullun ay maa kullun dhammaan ma aha lamaa jamiicun ilaa jamiicun waa lagu soo ururinaya ladayna agtayada lamaadaasi waa bimacnaa ilaa mufasiriinta halkaasi aad bay udhibtaay la soco hadda iska ilaali ragga tafsiirka lamaadan bayna aada u fahmaynin inay bimacnaa ilaa tahay maadan horena ay naafiya intan horena ay bimacnaa maa naafiyaa tahay wain kullun ay maa kullun qiraa'aad badan baa ku jira hadda la soco wain kullun ay maa kullun ilaa jamiicun ladayna muxdaruun waad fahantaan u malaynaya lamaad waa saddex qaybood mar waa bimacnaa xiin marna waa bimacnaa ilaa marna waa bimacnaa lam oo waa tan iminka aynu hayno jaazimada ah lamaadani dee waa jaazimo lamaa yansur weli muuna nusraynin lamaa yansur weli muuna nusraynin maxay kaga duwan tahay haddaba kuwii hore lamaa yansurtani maxay kaga duwan tahay lam yansurtii hore lam yansurtii hore fii zamani lmaadi bay ahayd soo maahayn waxay kaga duwan tahay lam yansur kolka la yidhaah waa wixii tegey laakiin waktigan la hadlayo ma aha waxaa la odhanayaa lam yansur caliyun oo imikuu nusreeyaa la odhanaya laakiin lamaa yansurtu ilaa waktiga la hadlayo ninkaasi weli ilaa imika ma nusray midda kale waxay ku kala duwan yihiin haddii lam yansur la yidhaah waa waxaan la rajaynaynin inuu gargaaro haddii lamaa yansur la yidhaahdana waanu rajaynaynaa inuu dib ka gargaaray weli iminka ma gargaarin lam yadkhul waa ma galinuun ma galinuun lamaa yadkhulna weli ma galin laakiin weli kolkaa tidha waad filaysaa inuu gale ma arkaysaa qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkhul aliimaanu fii quluubikum weli qalbigiina ma gelin iimaankiiye lamaad waa weli weli idhaha weeyaan way ka duwan tahay oo lamtu waa wax aan la rajaynaynin inuu meeshai soo galo lamaaduna waa wax la rajaynayo waxa lamaa lagu anfiyey waxaa la rajaynayaa in dib waxaan laga qabto lamaa yansur ficlun ficil weeyaan mudaaricun mudaarica listiqraaqi nafyi nafyiga ayuu camimaya istiqraaq waa camim uun listiqraaqi nafyi nafyi buu ku qarqinaya fii zamani ilmaadi zamankii maadiga ahaa ila zamani alxaal ilaa zamankan iminka la joogo lilmufrad mufrad buu u ahaaday taniyadiiyo jamaca de waad garanaysaa lamaa yansuraa iyo lamaa yansuruu haye fii zamani ma lilmufrad buu u ahaaday almudakar muanaskiina waad garanaysaa alghaa'ib oo welibana maqan xaadirkiina waad garanaysaa lamaa yansur buu ku yidhi ma arkaysaa maa yansuru caliyun ninkii cali ahaa ma nusraynayo eeg sheekhus cajiib buu sameeyo mar lam buu keenay waa naafiya sow mahayn marna lamaa buu keenay waa naafiya sow mahayn marna maa buu keenay mayna naafiyuun ahayn iyaduna eeg adawaadkii nafyiga ahaa buu isku kaa dabagelinaya si macnaha u dhexdhexeeya aad fahanteed iminka lam yansur iyo lamaa yansur macnaha udhee farqiga udhexeeya ma garanaysaa marka lam yansur la adeegsanayo iyo marka lamaa yansur la adeegsanayo ma kala garanaysaa lam yansur waxaa la adeegsanayaa cidda aan gargaarin aan lagana rajaynayni inay gargaarto cidda aan gargaarin ilaa waktiga aad joogtid eed ka filanaysid gadaal inuu ka gargaarana maxaad odhan lamaa yansur baad u adeegsanaysaa maa yansuruna maxay tahay bal joogay eeg waxay ka midaysnaayeen lam yansur iyo lamaa yansur fi zamani ilmaadi nafyigu muxuu ahaa labada horeba lam yansur haddaan idhaa iyo lamaa yansur haddaan idhaa maxay ka midaysnaayeen seban tegey inuu nafyigani ahaa oo siday lamtu mudaarica maadi uga dhigaysa unbay lamaaduna uga dhigaysaa waa seban tegey labadoodaasi seban tegey baa gargaarka la anfiyey haye waad fahantay soo mahay waxay ku kala duwanaadeen lamtu seban tegey unbay ku egay lamaaduna ilaa zaman xaal ah ayay ku darsatay oo ilaa waktiga aad joogtid ninkaasi ma gargaarin idhaha weeyaan laakiin waad filaysaa gadaal inuu ka gargaaro intaa ma fahantay haddii maa lagu anfiyo oo maa yansuru caliyuna tidhaa cali ma nusraynayo maa yansurudaasi ma aha zaman tegeyba oo maadu dee mudaarica ma zaman tegeyba ka dhigi zaman tegeyba ma aha waxaa laga yaabaa maa yansuru caliyun haddaad tidhaa inuu waktigii tegey uu kuu gargaaray uu iskaa garab taagay intaa ma fahantay seban tegeyba ma anfiyeyso la seban soo socdana ma anfiyeyso oo maa yansuru caliyun haddaad tidhaa cali ma nusrayn doono ma aha oo seban soo socdana ma anfiyeyso nusraada dee seban soo socda kama anfiyeyso seban tegeyna kama anfiyeyso waktigan aad hadlaysid unbay ka anfiyeysaa waa xaal maa yansuru caliyun cali imika ma nusraynayo laakiin horay wuu u nusreeyaa laga yaabaa gadaalna inuu ka nusreeyaa laga yaabaa maada ma fahantay haddaba marka iyadana la adeegsanayo ya maa yaakulu muxamadun adacaama haddaad tidhaa macnuhu waa maxay mama cuninba may mama cunayaa mama cuni doonaa ma cuni doonana miyaa may waa imika ma cunayuun xaal unbay maadu anfidaa laakiin wax tegey iyo wax soo socota labadaa midna ma gaadhayno waad fahanteen sow maaha maa yansuru ficlun mudaaricun ficil mudaarici weeyaan linafyi alxaal intaa yar baa kua caddaynaysaa linafyi alxaal xaalka anfintiisa ayay u ahaatay musnad waxaa loo tiiriyey lilmacluum wax la garanayo lilmacluum waa dee faacilkii almufrad oo mufrada almudakar oo lab alghaa'ib oo maqan intaasiba mayna kuwa caddayn sharax may kaaga baahan tahayba may weeyi laa yansuru laa yansuru iminkana muxuu keenay kii afraad muxuu ka dhigay nafyigii oo maxay ah oo laaa nafyigii oo laaa laa yansuru ma nusraynayo laa yansuru nusrayn maayo laa yansuru nusrayn maayo haddaba laadani waa naafiyo waxba ma jasmiso ta mudaarica jasmisay maxay ahayd naahiyay ahayd laadani waxay waxba unaf u jasmin weyday iyadu naasibayba ahayd oo tii ina geli jirtay bay ahayde shuruudii baa laga waayo lidukhuuliha cala aljumlati alficliya icraabka soo saayna ma odhanayn meel lamaad laa yasluxu soo midaa soo baran iminka laa yansurudaa maxaad ku icraabi lahayd laa naafiyatun liljinsi tacmalu camala ina tansibu اlisma watarfacu alkhabar laakin batala camaluha lidukhuuliha cala aljumlati alficliya soo saa maaha waa lidukhuuliha intaaba u camal fali weyday haddaba ma jasmiso oo dee waa naahiyada wax jasmiso tani waa naafiyo waxay kaga duwan tahay wixii hore lam iyo lama maxay ahaayeen nafyigoogu muxuu ahaa filmaadi saw ma ahayn maaduna maxay ahayd filxaal saw ma ahayn laaduna waa fi lmustaqbal laaduna waa maxay nafyiga laadu waa mustaqbal laa yansuru nusrayn maayo gadaal waxaa laga yaabaa iminkadan inuu nusraynayo waxaa laga yaabaa hore inuu kasoo nusraynayey miyaad fahantay laaduna sow kama duwana waxa farqi weyn baa udhexeeya ma arkaysa haddaba midna midka kale meeshiisa miyuu dhici karaaba may ilaa nimanka balaaqada yaqaana inayna yidhahdin dee majaas baa meesha ku jira mooyaane majaasku waa kelmadoo macnaheega macno aan ahayn loo isticmaalo kuwii laisku caariyeysto weeyaan laa yansuru nusrayn maayo ficlun mudaaricun waa ficil mudaaric linafyi listiqbaal nafyigeegu waa maxay waa istiqbaal wax soo socda weeyaan wax soo socdaa la anfinaya lilmacluum buu usugnaaday faacilkiisaa la garanaya idhaha wey almufrad oo mufrada almudakar oo lab alghaa'ib oo maqan intaa waad fahantay saw ma aha lan yansura nusrayn maayo lan yansura nusrayn maayo waa nafyigii unbaa socday waa kii shanaad saw ma aha waa kii imisaad ardaya maxaad leedihiin may saa kama hadlayo nafyigaan ka hadlaya nafyiga miyuuna kii shanaad ahayn waa kii shanaad lan yansura lan yansuradu afartii ka horreeyey mid ka miday waafaqaysaa kay waafaqaysaa waa laada laabay waafaqaysaa laa yansuru maxay ahayd nusrayn maayo mustaqbalka saw ma ahayn lan yansurana waa nusrayn maayo mustaqbalka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin xagga ta'kiidka dhaar oo kale ayaa eeg nif mustaqbalkaa la anfiyey lanta dhaar oo kale ayaa la socda ta'kiid gaaraa la socda lanta oo waa marka wax la sii diidayo hadallada culculus ee lama dhaafaanka ah ayaa lala yimaadaa lanta laadana meelaha cidda aan waxba diidanayn ee loo sheegayuun mustaqbalka inuuna waxaasi jirin ayaa laada loo adeegsadaa lantana cidda munkirka ah ee waxa qasab aad kaga raaridaysid ama aad kaga dhaadhicinaysid ayaa lanta loo adeegsadaa intaa unbay ku kala duwan yihiin laada iyo lantu ma u malaynaysiin macaani badan oo inaga qasnayd inay meesha ka soo baxday ya macaani badan inay meesha ka soo baxday horta ma arkaysiin lan yansura ficlun mudaaricun waa ficil mudaaric oo litaakiidi nafyi taakiid buu yidhi ma arkaysaa litaakiidi nafyi nafyiga ayaa lasii taakiidinaya fi listiqbaal istiqbaalka la anfinayo waa waa istiqbaalkii un lilmacluum bayna usugan tahay wax macluum oo la garanayo wa faacilkii baa la garanaya almufrad oo welibana mufrada almudakar oo lab alghaa'ib oo welibana haa'iba oo maqan be haddaba liyansur ha nusreeyo ama ha gargaaro ereyga liyansur ihi ficlun mudaaricun ficil mudaaric weeyaan majzuumun waa la jasmiyey bilaami alamri baana lagu jasmiyey musnadun waxaana loo tiiriyey lilmacluumi macluum baa loo tiiriyey almufradi oo mufrad ah alghaa'ibi oo haa'ib oo maqan waxaa jira halkaa almusnad baa ka maqan mu idiin qoraya almusnad almusnad baa halkaa ku jira marley ama musnadun asha ka daayo musnadun ereyga liyansur ah waa ficlu amar haddaba amarka waa ficil mudaaric baan doonayaa oo laamul amar lagu jasmiyey ficil kaste awooddaas aad u leedahay inaad jasmisatid laamkaa yarna aad ku jasmisatid jalasa bal mudaaricee liyajlis ha fadhiisto weeyaan bal fadhiiso dheh ya mudaaric baan doonayaa dee mudaaric laamul amar aad gelisay liyajlis waa kii maqnaa ha fadhiistee adigu fadhiiso bal dheh litajlis weeyaan litajlis bal aan fadhiista dheh oo adigu isamar lijlis laakiin luqada aad bay u yar tahay liajlistaasi liajlis iyo linajlis iyo aad bay u yar tahay ruuxu inuu naftiisa amro ayaa yar oo ninka caqliga li naftiisa ma amree ficilkuunbuu ku dhaqaaqaa haddaad is tidhaahdid kac ma naftaadaad horta u sheegtahay oo tidhahdaa nafay kac kadibna waad kacdaa mise waad kacdaa uun bes amar haddaba inta badan nafta keligeed lama siiyo liajlis iyo linajlis iyo way jiraan hadda walnaxmil khataayahum sow qur-aanka kuma jirto walnaxmil khataayahum waa wey naftiioo la amrayo weeyaan markaa naftiioo isamraysa anu xambaarno weeyaan way yar tahay laakiin qur-aanka iyo luqadaba aad bay ugu yar tahay laakiin qaa'ibkii iyo mukhaadabkaa badan liyajlis iyo litajlis baa badan iyo litajlisii iyo dee liyajlisuu iyo litajlisuu iyo afcaalulkhamsiyaad garanaysiin laamkaa yar ma arkaysaa maxaa la xarakeeyaa kasra dheh liyansur saw maaha iyo liyajlis oo kale saw maaha haddaba saddex xarfulcadaf baa xagga hore ka mara xarfulcadafka ma garanaysiin sow sagaal ma ahayn saddex erey midkoodunbaa xagga hore ka mara wow baa xagga hore ka mara oo maxaa la odhanayaa marka wow xagga hore ka maro eeg laamkii kasrisnaa reebniin baa loogu bedelaa liyajlistii maxaad odhan walyajlis liyansurtii maxaad odhan walyansur fa baa iyaduna xagga hore ka marta fadu hadday xagga hore ka martana reebniinkii baad ugu bedeli oo maxaad odhan falyansur iyo falyajlis walnaxmil khataayaahum waa wowgiisa mahayn umabaa iyaduna xagga hore ka marta uma oo laba wajiilo weeyaanoo kolkay uma xagga hore ka marto marna kasrada waa loo daayaa oo uma liyansur baa la yidhaah marna waa la reebaa oo uma lyansur baa la yidhaah ilaahay aayadda qur'aankayd wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala walyatawafu waxaan doonayey uma liyaqduu tafatahum uma liyaqduu maxaa kaloo bannaan uma lyaqduu uma lyaqduu iyo uma liyaqduu oo umada waxaan ku yidhi laamka marna waa la kasriyaa marna waa la reebaa labaduba qur'aanka way ku jiraan uma lyaqduu tafatahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbayt alcatiiq aayaddaasi waa wowgii iyo uma saw maaha fadii unbaa kuu laaban saw maaha ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiiran falyadxakuu liyadxakuudii unbaa fa xagga hore xarfulcadafa laga mariyey waa la reebayba laamkiina liyadxakuudii markaad fa xagga hore ka marisid seed ugu dhawaaqi falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiiran waad fahantaan u malaynayaa liyansur ereyga liyansurihi ficlun ficil weeyaan inay ficil tahay ma cid baa shakisan qad baa gelayse mudaaricun oo mudaarica inay mudaaric tahay ma cid baa shakisan siin baa gelayse majzuumun waa la jazmiyey inay jazmisan tahay ma cid baa shakisan sukuunkii baa saarane bilaami lamr baa lagu jazmiyey laamulamarku waa laamka xagga hore ka xiga musnadun waxaa loo tiiriyey lilmacluum haddii lilmajhuul ay tahay maxaa yansurtan loodhan lahaa yunsar baa loodhan lahaa yunsar almufrad waana mufrad taniyada dee waa liyansuraa jamcana waa liyansuru dumarkana waa liyansurna alghaa'ib oo maqan mukhaaabka waa litansur waa mudaaric iyo amar laga dhigoo laamkaa yar loo adeegsaday sow maaha laa yansur iminkana nahyigii weeyaan laa yansur waa mudaarica unbaa marna amar laga dhigaa marna nahyi laga dhigaa laakiin amarka waxaa ka dhiga laamka nahyigana waxaa ka dhiga laa laa yansur laadii hore aynu soo marnay naafiyay ahayd oo iyadu waxba ma jazmin jirin oo laa yansuru uma gargaarayay ahayd sooma saa maahayn u gargaari maaya bay ahayd soo maahayn laa yansuru u gargaari maayo soo maahayn tan iminka aynu maraynaa laa yansurna yuuna u gargaarin weeyaan oo tani waa nahyi yuuna u gargaarin weeyaan tii hore war bay ahayd laa yansuru u gargaari maayo miyayna war ahayn ninkaasi ninkaa u gargaari waa war run iyo been buu noqdaa laakiin tani warba ma aha oo waa waa nahyi wax lagu diidayo laa yansur ha u gargaari eeg laa yajlisu fadhiisan maayo iyo laa yajlis yuuna fadhiisanin mayna kala gaar ahayn laa yajlisu haddaad tidhaa waa naafiyo oo fadhiisan maayo weeyaan laa yajlisna yuuna fadhiisanin weeyaan laadan ahanayna waa naahiyo oo yuuna waxaa samaynin weeyaan laa ta'kulha cunin iyo laa ta'kulu cuni maysid mayna kala gaar ahayn laa tajlisu fadhiisan maysid iyo laa tajlis ha fadhiisanin laada naafiyada iyo naahiyada ardaydu ma kala yaqaanine ma ogtihin iminka ma la moodaa sawir inaad ka qaadateen macna ahaan sawma kala duwana ya eeg laa tajlisu fadhiisan maysid waa naa naafiyo laa tajlis ha fadhiisaninna waa maxay waa naahiyo wuxuu ku yidhi haddaba laa yansur u gargaari maayo laa yansur ereyga laa yansur ihi ficlun mudaaricun ficil mudaaric weeyi majzuumun waxaa lagu jazmiyey bilaa baa lagu jazmiyey annaahiyati ee naahiyada ahayd musnadun waxaa loo tiiriyey musnadkii un baa ku jira lilmacluum baa loo tiiriyey almufrad oo mufrad ah almudaker oo mudaker ah alghaa'ib oo welibana haa'iba sow intii ka hore oo kalun maaha dee sharax muu iiga baahan yahay kelmaddani tii hore sharxeegii weeyaan waayo ficilun buu yidhi inuu ficil tahay qad baa kutusinaysa mudaaricin buu yidhi inay mudaaric tahay sawfiya siinba geli karta soo saa maaha majzuum buu yidhi calaamatu jasmihii baaba muuqda bilaa annaahiya buu yidhi laada naahiyadu waa tan ku jirta musnadun lilmacluumo hadduu lilmajhuul yahay awelkaa la godi lahaa qablaakhirkana waa la fadxin lahaa oo yunsaru baa la odhan lahaa almufrado hadduu tasniyo yahay yunsaraaba yansuraa baa la odhan lahaa alqaa'ibo hadduu mukhaatab yahay tansur baa la odhan lahaa walaysaasaman waana mudakar dee muanaf hadduu yahayna tansurii baa la odhan lahaa ama tansuru la tansur laa yansur ficlu mudaaricun ficil mudaaric weeyaan majzuumun waxaa lagu jasmiyey bilaa annaahiya laada naahiyada ah lagu jasmiyey musnadun waxaa loo tiiriyey lilmacluum almufrad oo mufrada alqaa'ib oo qaa'iba unsur iminka waa amarkii ereyga amarkaa ma taqaana wasankiisi wuxuu ku yimaad ufcul buu ku yimaad ufcul laakiin waa mudaarica markuu caynku damisan yahay ficilka mudaaric caynku markuu damisan yahay hadda aad ii dhegayso caynku hadduu damisan yahay nasraba mudaaricee caynku muxuu xarakaysan yahay nasra caynkeygu me saadka ah waar isla yaaba dee war nasara caynkeygii me saw ra'da maaha haddaba ra'du maxay xarakaysan tahay dee damo yansuru kolkaan idhaa mudaarica way damisan tahay mar kastoo mudaarica caynkiisu damismo hamse yaroo oo damisan baa ficilka amarkiisa la geliyaa kolkaa yansuru saw caynku ma damisno hamse damisanun xagga hore mari unsur dakala bal mudaaricee yadkhulu saw maaha caynkii muxuu xarakaysan yahay dama saw maaha hamse damisanuun kolkaa geli dee maxaad odhan udkhul hadda adkhul maaha adkhul waa khalad udkhul weeyaan kolkaa hamsuhu damisan yahay caynkaa caynkaa damisane oo damahan hamsuhu wuxuu taabicu yahay caynka ka warran caynku hadduu fadxisan yahay sidii ficilo mudaariceegoo kale calimo bal mudaaricee yaclamu caynku muxuu xarakaysan yahay soo farxa ma xarakaysno caynku hadduu fadxisan yahay sida yaclamu ama uu kasrisan yahay sida jelasa bal jelasa mudaarice mudaaric waa caynku kasrismiya yejlisu caynkii me sawlaamku ma kasrisno yejlisu hadduu caynku kasrisan yahay sida yejlisu ama uu fadxisan yahay sida yaclamu labadaaba hamse kasrisan baa amarka la keenaa yaclamu amarkeyga maxaad odhan iclam hamsuhu wuu kasrisan yihuun hadda jelasana maxaad odhanaya amarka ijlis hamsuhu wuu kasrisan yahay oo amarka labada ham laba hamsun baa loo keenaa hamse damisan iyo hamse kasrisan hamsaha waxaa la damiyaa kolkii caynku damisan yahay waa faculo oo dhan faculo kolka la mudaaricaynaya caynku uu damisan yihuna ma ogtahay karuma bal mudaaricee yakrumu weeyaan xasuna bal mudaaricee yaxsunu weeyaan hamsaheygo dhan baa damisan haddaba ukrum uxsun waxaasaa la aqriyaa faculo iyo facla qayb ka tirsan sida nasara oo kale dee yansuru kolkaa tidhaha unsur qatala yaqtulu saw maaha uqtul dakhala yadkhulu saw maaha udkhul ka warran akhada ya'khudu saw maaha kelmaddaasi shaad bay noqotay saddex kelmadood baa shaada akhada iyo amara iyo akala ya'muru saw caynku ma damisno halkii u'mur laga odhan lahaa unbaa fa'da laftarkeygii la xadfay fa'dun baa la xadfo cayn iyo laam keliya unbaa la keenay mur amara caynkii mee miimkuun damiyo laamka laamkoo ra'da ana reeb fa'diina ka xadaf waa hamsihee mur saw ma ahayn akalana fa'daba xadaf oo cayn iyo laam unkeen kul saw maaha kuluu washrabuu kulu kul akhadana waa saas oo kaluna fa'da xadaf oo caynkuun dami laamkana reeb khud min amwaalihim saddexdaa erey baa shaada amarka waad arki doontiin insha allah wuxuuna yidhi taa kolkuu ka hadlaya unsur ficlu amrin ficlu amar weeyaan inay ficil tahay waa la garanaya inay amar tahayna waa la garanaya lilmufrad bayna u taallaa waayo tasniyadu waa unsuraa jamcuna waa unsuruu ama unsurna ficlu amrin weeye lilmufrad bay u ahaatay almudakar oo lab inanta amarkeyga maxaa la yidhaah unsurii almukhaatab oo lala khidaabtamayo haayibkiiyo mutakalimkana maxaa la yidhaahdaa maba le iyagu haayib iyo mutakalim amar male sax ah amru bisiiqatii baa loo yaqaanaayo amru bisiiqati qaa'ib iyo mutakalim male mudaaricuunba iyagu leeyihiin in laamul amar loo geliyo mudaaricuunbaa liya'kul la odhanaya maqan ninka mutakalimkiina li'akul unba odhanaya an cuno laakiin ficlu amarku waa nin lala hadlayo bal amar kaste suuraysa hadda yaa amar garanaya yaa ku hadli karaysa ciiddaa maaha waxaad amar garanaysiin oo dhaniba waa nin mukhaataba uun nin maqan amarkii yaa garanaya luqada kumaba jiro dee nin mutakalim oo hadlaya amarkiisa yaa garanaya luqadaysna kumaba jiro ereygaa haddaba almukhaaab ihi wax inagaga baxayaa ma jiro oo odhan maysid haa'ibkii iyo mukhaaabkiibaa iga baxay oo amarkoogu waa waxaa kale ma odhanaysid waxaad odhanaysaa un haa'ibkii iyo amarku iyagu amar haa'ibkii iyo iyo iyo mutakalimku amarba male unbaad odhanaysaa iyagu mukhaaabunbaa amar sidiisaba le waay haddaad wax amrisi dee cid kula joogtun baad amri ninkaa maqan maad amri ya amarka usuulu fiqiga markaad fiqiga aan qawaacidka fiqiga markaan dhiganayno ayaad cilmiga ku jira arki doontiin amarkan soo maynaan odhan nin kula joogun baad amraysaa eg culimadu waxay yidhahdeen amarku ma fawri ba mise fawri maaha la socaada ma fawri baa amarku mise fawri maaha waa masale khilaafiya weeyaan ay culimadu iyo madaahibku aad ay ugu kala tegsan yihiin haddii amar la bixiyo ma fawri ba mise waa fawri mise fawri maaha muxadisiintii me maxaad xadiidka maxaad ku arki jirteen amar la bixiyey ma fawri buu keenaa mise fawri ma keena talow haddii lagu yidhaha waxaa samee deg deg miyuu u dhacayaa samayntu mise uma dhacayso khilaaf baa ku jira kolkaa rag badani waxay xoojiyeen inuu fawri yahay amarku sidiisa fawri inuu u yahay uu kollay deg deg uu ku salaysan yahay oo waxay idhahdeen haddii tusaale ahaan addoonka uu sayidkiisu yidhaahdo hawshaa qabo uu yar fadhiyo addoonku canaan buu yeelanayaa soo maahayn mananku amrin baa la odhanaya canaanta maxaa keena dee waajib uu ka habsaamay baa keena amarkii horaa lagu garanaya mar alla marka ilaahay xaggiisa amar kaaga yimaado waa fawri haddaba markaa kolkaa khilaafka maad garanaysaa halkuu ka dhalanaya lama socdo ujeeddada maad garanaysaa xajka kol alla kolkaad shilin heshid amarkii xajkaa ku saarmaya soo maahayn waa inaad dhaqaaqdidun siday culimadani qabaan haddaad dhimatidna dembiilaa tahay amarkii ilahay baad ka soo bixi weyday qoladan kalena waxay leeyihiin maye waxaad tahay nin muwasacaa tahayoo waxba haddii xajka shilimadii ay ku soo galaan dib haddaad doonto waad iskaga yar dhigi kartaayoo waktiyo kale aad xajkiisa odhanaysaa haddii kolkaa geeri kaasoo dhex gashunbaa unba hadalkaagu adkaanaya waayo asbaabtii oo kuu dhamaystiran ood ka geeriyooti waa khatare moogtahay salaada duhur markay gaadho dee isla markaaba waa inaad haddii amarku waa foori aynu qaadano isla markaaba waa inaad weysada diyaarsatid duhurku markuu saa u gaadho weysadii waxaaga o dhan mujaahis waa inaad noqotid haddaad tidha amar kolka haddaad geeriyootid awalka waktiga haddaad geeriyootid de adigoo diyaara ayaad geeriyootid laakiin haddii duhurkii ka warran aad ka yar habsaantid oo haddana geeridii kugu timaad adoon tukanin yaa khatar weeyaani ma og tahay amarku waa jaahisa kolkaynu qaadano waa deg deg fawri kolkaynu qaadano nin maqan haddaba haddaad amartid ka warran amarkiisu deg deg muu noqon karaaba wuuba maqan yahay ya kolkaa isagu meesha badda inuu ka baxay waad arkaysaa unsur ficlu amrin ficlu amr weeyaan lilmufrad buu u sugnaaday almudakar oo lab almukhaatab oo lala khidaabtamayo waana lialab lficli ficil baa la yska dalbayaa fi lmustaqbal waktiga soo socda inaad ficil samaysid baa lagaa rabaa wakti soo socda dee unsur kolka lagu leeyahay nasri gargaar baa lagaa rabaa wakti soo socda inaad samaysid ijlis fadhi baa lagaa rabaa wakti soo socda inaad samaysid waad fahantaan umalaynaya laa tansur iminka waxa weeye laa yansur soo maahayn soo maahayn laadu naahiyo laakiin ghaa'ib bay ku dhacaysay soo maahayn mukhaadabkii weeyaan nin joogood wax ka nahiyeysid laa tansur war ha u gargaarin ficlu mudaaric weeyaan oo linahyi lmukhaaab ninka mukhaaabka ayaa laga nahiyaya can ilficli ficilka fi lmustaqbal waktiga soo socda lilmufrad buu usugan yahay almudakar oo mudakar ah soo saa maaha laa tansur haddaba jelasadiina saad odhani markaad nin kula fadhiya aad wax u diiday sidaad nahyi ku samaynaysid ha fadhiisan kolkaad leedahay maxaad odhan laa tajlis a laa yajlisna maxay ahayd nin maqan laa yajlisna nin maqan bay ahayd waxaa israacaya amarka ninka maqan iyo iyo nahyiga ninka maqan buu israaciyey oo amarka ninka maqan wuxuu yidhi liyansur oo amar male sawnagii lahayn dee amar male kolkaanaan idin lahaa waa amarkii saxda ahaa ayuuna lahayn laakiin ficil mudaaric oo laam la geliyey buu leeyahay liyansur muna ficil mudaaric oo laam la geliyey ahayn kaa un baa macnihii amarka oo kale u xisaabnaanaya ki aynu marka dhawayd soo marayne falyad falyadxakuu qaliilan tiyo muna qaa'ib ahayn yadii baa lagu bilowdee waa mudaarica unbaa amar uxisaabane la soco laa yansurna nahyi buu ahaa nin maqan wax loo diidayo iminka la unsur kolkaan idhaha waa amarkiiyo nin mukhaadaba asaw maahayn nahyigiiyo mukhaadabaan haddana u baahan nahay waa laa tansurta ka dambaysa haddaba mar ijlis baad odhanaysaa waa amar nin mukhaadaba nahyiga ninka mukhaadabkaana sead odhan laa tajlis ama amar haddaad ku same is tidhahdid nin maqan maxaad odhan mudaaricuunu samee dee laamkiina geli laamulamar liyajlis nahyi ku samee haddii lagu yidhaha nin maqanna sead odhan laa yajlis soo saa un ma aha eg liyajlis iyo laa yajlis way israaceen oo liyajlis waa amar nin maqan laa yajlisna waa nahyi nin maqan haye nin mukhaadaba amarkiisuna waa ijlis nahyigiisuna waa laa tajlis miyaad fahamtay bal inuu fahmay waxaan weydiinayaa yuusuf ba halkaa iga soo eegaye yuusufow anigoo eegmadaada uun su-aasha ka keenaya bal haddaa waxaad samaysaa nin maqan amarkeen amarkiisii oo oo eegida nadara ah ya liyandur bal haddana nin maqan nahyigiisii iyo nadara ah unkeen laa yandur bal haddana nin mukhaadaba amarkiisa keen undur bal haddana nin mukhaadaba nahyigiisa keen ha nahyigiisii laa tandur maa sha allah u keenay ma arkaysa yuusuf si fiican buu u keenay waxaan leeyahay cabdifataax hortayda fadhiya macnee liyandur waa maxay macnaheegu ha eego maa sha allah uu la helay ma arkaysaa laa yandur waa maxay macnaheegu ya ha eegina yuuna eegin ha undur waa maxay eeg weeyi laa tandur waa maxay ha eegin maa sha allah markii dhawad ha eegina tidhi tan dambe ayuu macnuhu kaa noqon gaadhay ma arkaysaa waad fahamteen baan u malaynayaa iminka intaa mansarun ereyga mansara ma arkaysaa bifatxi lmiim marka miimka la kor dhabo ee man la yidhaah masderun miimiyun masder miimiya weeyaan yasluxu waxaa kaloo u suubadaa azamaana zamanka iyo walmakaana makaanka intaba wuu usuubadaa intaba wuu usuubadaa mansarun ereygaa mansor ah mansar bifatxi lmiim kolka miimka fadxihiisa aynu eegno mansar muxuu bifatxilmiim iskaga ilaalinayaa haddii miimka la kasriyo muxuu noqoni minsar buu noqonaya soo mahayn aalada weeyaan minsarku waa baab aad u fiican weeyaan aalo weeyaanoo wuu kuu soo socdaayo iska sugo mansar kolkii miimka aan fadxiyo bifatxilmiim masderun miimiyun oo waa gargaar masderku gargaarsi uma ahaan jirin saw nasran ma ahayn hayru miimigii masderka miimigiina waa mansar mansar maad garan waayeysaa nasartuka waan kuu kaalmeeyey mansaran kaalmayn mansaran waa maxay macnuhu waa kaalmayn amaa gargaarid weeyaan qataltu waan dilay haye dilid kolkaad leedahay maxaad odhan maqtalan unbaad odhanaysaa maqtalan mafcalan un ka keen dakaltu waan galay gurigii gelid kolkaad leedahay maxaad odhan madkhalan madkhalan gelid baan galay dakaltu lbeyta gurigii waan galay masterka kolka hayru miimi baan ka dhigi oo dukhuulan baan odhan galid marna miimi baan ka dhigi oo madkhalan baan odhan waa isku macno uun dukhuulan iyo madkhalan nasartu waan u gargaaray mar nasran baan odhan nasran waa gargaar weyn marna mansaran baan odhan waaba isku macno wax alla waxay ku kala duwan yihiin ma jiro qataltu lkaafira gaalkii waan dilay mar qatlan baan odhan dilid marna maqtalan baan odhan maqtalan waa isku macno un mafcalan weeyaan master miimiya waad fahamteen iminka saw maaha laakiin jelase oo kale majlisan buu noqonaya jelastu waan fadhiistay majlisan fadhi baan fadhiistay mansarun bifatxi lmiim kolka miimka fadxihiisa la aqriyo masderun masder weeyaan miimiyun miimiya yasluxu wuxuu usuubadaa lizamaan isagu masderka maynaan dhigin lizamaan buu usuubadaa oo haddii lizamaan aynu nidhah daraf zamaan naxwaha ma ku barateen darafkii zamaan buu noqonayaa ee naxwaha darafkii zamaanee naxwaha ee yoom iyo kuwii buu noqonayaa oo mansarku mar waa masder marna waa daraf zamaan walmakaanna wuu usuubadaa oo meel buu magacu noqonayaa hadduu meel magacu noqdana muxuu noqonaya darafkii makaane naxwaha aad ku barateen haddaba ereygan mansar ihi saddex macnuu leeyahay mar waa master oo gargaar baa lagu macneeyaa marna waa ismu zamaan oo waa daraf zamaan oo wakti buu magacu yahay marna waa daraf makaan oo meel buu magacu yahay bal haddaba eeg rabbi adkhilnii waxaan doonayaa dakaltu waan galay madkhalan baan doonaya ereygaa madkhalana ma arkaysaa madkhalan ma arkaysaa madkhalan saw maahayn dakaltu waan galay madkhalan galid markaa waa maxay waa master waxaa laga yaabaa inaan ku idhaahdo haadaa madkhalu caliyin haadaa halkaasi ee guri yar baan farta ku fiiqaya madkhalu caliyin waa cali halkuu gelayey madkhalkii iminka maxaan ka dhigay ya daraf makaan baan ka dhigay madkhalkii waa madkhalkii un lakin daraf makaan baan ka dhigay waxaan idhi haadaa madkhalu duhri madkhalu duhri baan ku jaa madkhalu duhri ama madkhal un baan wax kale u idaafeeyey haadaa madkhali baan ku idhi halkani waa waktigii aan gelayey dee waxaa iyo waxaa madkhali licaliyin haadaa madkhali licaliy waa waktigaan cali u gelayey madkhalkii maxaan ka dhigay markaa maxaan ya darfu zamaan baan ka dhigay eeg jelastu waan fadhiistay majlisan meel la fadhiyo markaa maxaan ka dhigay daraf makaan baan ka dhigay eeg majlisan meel la fadhiyo baan idhi daraf makaan muna ahayn majlisan fadhi haddaan idhaahdana master maanan ka dhigin majlisan wakti la fadhiyana daraf zamaan baan ka dhigay saddexduba way ii bannaan yihiin waxaan ku kala garan karaa un siyaaqa kalaamku uu u socdo waad i fahamteen baan u malaynayaa mar kaste saddexdaa erey ayaa meesha kuu siman saddexda ereyba way ku siman yihiin mansarun bifatxi lmiim masdarun weeyaan miimiyun yasluxu wuxuu usuu badaa lizamaani iyo walmakaan saddexdaba wuu usuu badaa minsar buu iminkana qorayaa ma arkaysaa minsar bikasri lmiim miimkoo la kasriyo ismu aalatin waa aalada magaceega mufradun waana mufrad ka miqwad iyo wa mixlaboo kaleba weeyaan haddii minsar aan idhaahdo ka warran oon minsar ugu dhawaaqo minsar haddaan ugu dhawaaqo waa ismul aalo aag nasara waa maxay macnaheegu wuu gargaaray saw maaha kolka ruuxa loo gargaaro maan shay loogu gargaari shayga loogu gargaaro magiciisa ayaa minsar ah minsar kolkaa waxaad aragtay laba shaksi oo halkan isku laynaya haddaba nin baa aada u xoog weyn ninkan dee daalimka ah xoog weyn nin ku dhiiradaa la waayeyo nin uunbaa intuu bir weeyey in qaadunbuu dhakada ku dhuftay maxaa la odhanayaa nasara fulanun licaliyin bilminsar ba ii geli welibana bilminsar alla ilaha aaladii wax loogu gargaarayay buu ugu gargaaray kolkaa minsarku waa wixii aad birtii baa minsar iminka magaceegu tahay qaactu markaad wax jartid haddaad gudun oo kale wax ku dhufatid ood ku goysid qaaca wuu gooyey soo maahay aaladaad ku goysay magaceega maad garanaysaa mifaluun ka bine qaacadun mifcal ka bine miqac kolkaa guduntii baa miqaca qaactu waan jaray bilmiqaci gudun baan ku jaray bay weeyaan waa aalada wax lagu jaro waad fahantay soo maahayn khaata wuu tolay saw ma ahayn khaata wuu tolay saw ma ahayn aaladda wax lagu tala maxaynu odhanaynaa mikhyad kolkaa mikhyada inagu irbaynu irbad baynu nidhaa soo maahayn mikhyadku saw irbad ma nidhaa wax kastoo wax lagu tolo haddii ilaahay fartaadan uu kuu adkeeyo xasiba wuu xisaabiyey saw ma ahayn aalada wax lagu xisaabiyo maxaad odhan mixsab kolkaa calculatorkan yareen haysanaa waa mixsab mobilka mobilekani waa mixsab combyuteradani waa mixsab wax kastoo wax lagu xisaabiyo caalamka xataa wax iminka horumar aan la gaadhin qalab aan la gaadhin hadduu soo baxo oo qalabkaasi laakiin uu yahay qalab wax lagu jarjaro magiciisa waad haysiin oo waa maxay waa miqtac hadduu yahay qalab wax lagu xisaabiyo magiciisa waad haysiin oo waa maxay waa mixsab hadduu yahay qalab wax lagu eego magiciisa waad haysiin oo waa maxay waa mindar hadduu yahay qalab dhegaha la gashado wax lagu dhegaysto magaciisa waad haysiin oo waa maxay waa mismac kolka luqa alcarabiya waa hodan oo ilaa qiyaamada waxaa iman doona erey bixin uma baahna erey bixin miyay u baahan tahay luqadu ma inaad qawaacidkan fahamtid un bay kaaga baahan tahay wax erey bixina oo waad haysaa wixii imanayey ereygiisii baynu sii haynaaye laakiin dee iminka macalasaf waxaa la sameeyey reer galbeedkii baa lagaga dambeeyo markay aalada soo sameeyaan carabtu magacii ay haysatayba ma qaadanaysee ahladii reer galbeedku noocay ugu dhawaaqeen unbay ugu dhawaaqayaan iminka kataba wuu qoray saw maaha kataba wuu qoray saw maaha markaad shaygan yar wax ku qoraysid magaciisu muxuu noqonaya mictab weeyaan katabtu bilmictab qalin baan wax ku qoran weeyaan wax kastoo wax lagu qoro ayaa mictab la yidhahdaa haddaba ama qalin ha noqdo ama fartaadan khad yar gasho wax kasta ha noqdo mictabun baad odhanaysaa waa qaacido guud sow maaha mifcalkii waad fahanteen waxa lagu fadhiista maxaad odhan jalasa wuu fadhiista haye bilmijlis ya waa waad fahanteen baan umalaynayaa iminka halka amaad iloobaysiinba halkaa maad kasii daba hayni minsarun bikasri lmiimi miimka kasrihiisa oo la aqriyo ismu aalatin waa aalada magaceega mufradun waana mufrad ka miqwad oo kaleba weeyaan miqwad eeg miqwadka maad garanaysaa qaada wuu hogaamiyey weeye qaada wuu hogaamiyey awrkiibuu hogaamiyey aalada lagu hogaamiye maxaa la odhanayaa kolkaa ya miqwad baaynu odhanaynaa miqwad qutu lbaciira bilmiqwadi waad fahantaan umalaynaya bilmiqwad saasumaad ugu dhawaaqaysaa haye ka miqwad oo iyo wa mixlab oo kale weeyaan mixlab xalaba wuu lisay xalaba waa maxay wuu lisay weeyaan waxa weelka wax lagu lisa maxaynu odhanaynaa aaladaad wax ku lisanaysid bilmixlab mifcaluun ka bineede haddaba inaga iminka mifcaluun bayna siiyee waxaa kale oo jira mifcalkan maahee mifcalatun baa iyaduna jirta mifcalatun waxaa kaloo jira mifcaalun baa jira mifcaalun alif lagu taago fataxa wuu furay sow maaha albaabkii aalada lagu furo maxaynu odhanaynaa miftaax baynu odhanaynaa miftaax bilmiftaax fataxtu daara bilmiftaax waa mifcaalkii weeyaan mishyab waad garanaysaa baan umalaynaya lix kelmadood baa shaad baabkan ka noqday lixda kelmadoodna kitaabta kaleaynu ku arki doonaa insha allah halkaa waad aragtaa nasratan halkaa nasratan se uma arkaysid nasratan بفتح النون النون كفتحه سان أقرينا مستر ومستر للمرة مرة أيونا وسجنيه كجلست وان فريستي جلسة مرقرة إيه ومستر كي أولو لكن مرة قيدا واحدة قيدا نصر هو قرقاري هيه نصرا قرقار سو ما هي haddaba gargaarkani inuu mar yahay iyo inuu boqol yahay ma kala caddo waa laga aamusay tira ahaan waa looga aamusay haddaa haddaad tidhaha nasara caliyun cali baa u gargaaray moxamedun moxamed nasran gargaari dee inuu u gargaaray unbaa la sheegaye gargaarku intuu la egaa waa laga aamusay nasran haddaad u baahan tahay gargaarku intuu la eg yahay intaad inaad caddaysid inuu mar qura ahaa iyo inuu laba ahaa iyo inuu saddex ahaa ficilkani intuu dhacay haddaad doonaysid inaad caddaysid taa yarunbaa fac- faclatan unbaa laga dhigaa nasartuka waan kuu kaalmeeyey hee nasratan mar qura mar un baan ku kaalmeeyey dakaltu lbeyta gurigii waan galay sow dukuulan gelid maahayn mar un baan galay hadday tahay muxun waa maxay daklatan mar un baan galay daraba caliyun cali baa garaacay ma boqol baa mise waa mar qura darbatan mar qura unbuu garaacay nadartuki waan ku soo eegay hee nadratan mar qura un baan ku soo eegay laqiituki waan kula kulmay hee faclatan un ba inaga qaaciidadeennu ahay dee laqiya mar un baan kula kulmay laqiyatan waa liqaaan bay ahayd masterkii kale caadiga ay moogtahay faclatantaa ha garan laqiyatan jalastu waan fadhiistay jalsatan mar qura waad fahanteen samayn master marrihiina waa maraa la yidhahyo haddii faclatan ad aragtidba waa mar qura eeg ilaa kelmadda raxmatan a mooyaane kelmadda raxmatan ah kelmaddaa un baan marro tilmaamaynin oo marka lagu yidhaha raximaka allahu raxmatan ilaahay mar un ha ku naxariista ma aha waa ilahay ha ku naxariista un waayo hadday raxmatantaasi marro tahay ninka raximaka allahu raxmatan waasica ku yidhaahdaa wuu ku habaarayaa raximaka allahu raxmatan haddii aad raxmatantaa marro ka dhigtid waa ninku habaarayo on kuu ducaynaynin oo macnuhu waa maxay raximaka allah ilahay ha ku naxariista raxmatan mar uun dee ilahay mar un ha ku naxariista haddii lagu yidhaha ka hor mar waaxidaa inta kale o dhan ilahay una kuu naxariisanin haddii lagu yidhaha miyayna habaar cad ahayn naxariistiisa waxa kamida neeftan aynu jaqaynee ka warrama haddii lagu yidhaha ilaahay neefta marun ha kaaga dhiga daqiiqadun mayna habaar ahayn ya waa habaar caadiya kolkaa kelmaddaa raxmatan ah luqa ahaan markii tatabuc lagu sameeyey iyadu marro way noqon weyday marro maaha marro maaha iyadu raxmatantu sideedaba so wixii faclatan oo marro sheegayay ma ahayn iyadu way ka duwanto waxay idhaahdeen haddii marro looga jeedo waaxidatan ha laga daba keeno raximaka allahu raxmatan waaxidatan ruuxaad habaaraysid ereyga waaxidatan ha laga dambaysiiyo oo erigan raxmatan ahi isagu marro iyo khayru marraba ma kala lehe waa iska khayru marro un maradiisana waaxidatan baa laga daba keenaa maadi fahanteen arday raxmatan maxaan idin idhi marro ma sheego oo mar qura isaguma ereyga raxmatan un hadda weeyaan haddaad doonaysid ruuxa inaad mar qura ilahay ku naxariista aad doonaysid inaad tidhahdid waaxidatan baa laga daba keenaa laakiin haddaad tidhaahdid dakaltu daklatan ereyga daklatan a waaxidatan maad ka daba keeni kama daba keenisid waayo isaganabaa waaxidatan ka dhigan waaidatan waaidatan hadalkii soo celcelisay buu noqonaya haddii kale jalastu jalsatan haddaad tidha waaxidatan maad ka daba keeni hadalkii oo kaasoo noqnoqonaye jalsatan tanaaba waaxidadiiya taadan yar baa taa ulmarra la yidhahyo waxday sheegtaa jalastu jalsatan mar un baan fadhiistay waad garatay saw maaha nasratan bnasratan bifatxi lmiim miimka fadxihiisa oo la aqriyo waa na loogu dhawaaqo masderun waa masder oo lilmarati marada u sugnaaday kajalastu waan fadhiistay jalsatan mar qura iminkana wuxuu doonayaa nuunkii inuu inoo kasriyo oo maxay ugu dhawaaqo nisratana ma og tahay haddii nisratan aad ugu dhawaaqdid eeg nisratun bikasri nuun nuunka kasrihiisaoo la aqriyo masderun masder weeyaan oo linawci nooca u ahaaday nooc baa loo yaqaana nooc waxaa jira iminka jelasa u fadhiistay sow maahayn juluusan fadhi uun sow maaha laakiin fadhiga waa la kala leeyahay culimaduna sibay u fadhiisataa caamaduna sibay u fadhiisataa muslimiintu sibay u fadhiistaan kaafiriintuna sibay u fadhiistaan socodka waa la kala leeyahoo ummadahari way kala leeyihiin oo diin iyo dhaqan baa kala jira ama caadooyin baa kala jira socodka waa la kala leeyahay oo dee waynu garanaynaa sow maahayn ya wa cibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan so soo socodka lama kala leh ya xataa dhawaaqa waa la kala leeyahay qaala kolkaad leedahay hadalka waa la kala leeyahay ina ankara alaswaat la sawt lxamiir sow ilaahay ma odhanin ya codkii ficil kaste waa la kala leeyahay oo diin baa loo kala leeyahay sheekh iyo dhaqan waad garataan umalaynaya haddaba jelasa wuu fadhiistay kolkaad tidhaahdid haddaad jelsatan tidhaahdo marra ahaan unbaad ka hadashay oo mar unbaan fadhiistay weeyaan haddaad juluusan tidhaahdana fadhi unbaad sheegtay oo xataa maradiina waad ka aamustayba ka warran haddaan jilsatan idhaa oon ficlatan nisratan ka keeno waxa weeyi kolba qolada loo idaafeeyo jalastu waan fadhiistay jilsat alculamaa culimadu siday u fadhiisato waa si qaabkii culimada jalastu waan fadhiistay jilsat aljuhalaa juhaladu siday u fadhiisanaysay sirtu waan socday siirat alculamaa culimadu siday u socotay baan u socday siiratan waa ficlatani ma ogtahay maata fulanun hebel baa dhintay miitat aljaahiliya jaahiligu siday u dhiman miita mayna ficlatan ahayn armiita mayna ficlatan ahayn iska ilaaliya xadiidkaa rag badan baa mooda inuu khalad yahay oo maytatan yidhaahda eeg kolkii miitat aljaahiliya nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam miitada miimkan kasrisan unbay garan waayeen oo waxay is yidhahdeen uun waa maytatan oo kitaabku inuu mad- ma- xagga madbacadda inuu khaladku ka dhacay unbay moodeen may waa si nebigu uu u kasay weeyaan calayhi salaatu wasalaam macno gaarana ku tusinaysaa miitatan haddaad tidhaha waa si uu dhimasho sidii ayuu u dhintay weeyaan sidii j- kolba qolada loo idaafeeyo miitat al- miitat aljuhalaa jaahiliintu say u dhimanayeen ma garanaysaa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waidaa dabaxtum فأحسنوا الذبحة ذبحة وفعل تصمعين واسد إسلامك وحقل وقلا سيد إسلامك وحقورع وقورع ويا ذبحة فأحسنوا الذب الذبحة لينا ما أرنين الذبحة أون لينا ما أرنين الذبحة فعل تنبالغون نسرة واسد إسلامك وحقورع وقورع الذبحة كل كايسك إلى لوليغا هي أذي ماشي كجرتي هي كجرتي هي أذي لا أقلا أيا ماشي كجرتي nisratan bikasri nuun nuunka kasrihiisaoo la aqriyo masderun masder weeyaan oo linawci nooca u ahaaday ka jalastu waan fadhiistay jilsatan jilsat alculamaa ama jilsat almuslimiin ama jilsat salaatiin ama kolba saad u idaafaysata weeyaan dee siday qoladaasi u fadhiistay si weeyaan ficlatan kolkaad tidhahdid nadartu waan eegay nidrata alkhaa'in ka war nidrat alkhaa'in sida uu khaa'inku wax u eegaan u eegay ya allahu aclamu بخائن ها والله يعلم بخائنة الأعين كل كان نظرة هدات لا ونوعا واي خائن كسد وحو يغا متقانا ان هذا حق قورت ان سيدن جلاد اسلامك ما اوغلو بركه بحيغي سيدا سيدا او يكتين وا خطر سادا او يكتين اسلامك وحي اوغل يحي محي من محدثينتي تي وين انت الى لابتا وين لورورو لململو نينك مسلمك وين حق اسكو روغو طيمو ان ان دايما ان تغني ما كجيرين يا waa inaad sidan u eegtid kolkaan haddaad doonto inaad wax eegaysid ilaa laabtaadana sidan umelmashid laakiin haddaad ka warran qoortu saa tidhaahdo ya inaad khaayin tahay baa meesha ka caddaanaysa kolkaa nisra waad garanaysaa afcaasha waa la wada kale leeyahay nisratan bismi illaahi araxmaani araxiim nusayrun ereyga nusayrunihi bidammi nuuni nuunka oo la damiyo oo nu la yidhaahdo ismu tasgiir waa ismu tasgiir wey kolka wax la tasgiirinayo weeyaan mufradun waa mufrad mudakerun wax labna weeyaan nusayrun waa mufradoo nusayrun kolkaad tidhaahdo waa kaalmo yar idhaha gargaar yar idhaha wey gargaar yare gargaar in yar ah weeyaan nusayrun nasrunkii masterka ahaa ayaynu tasgiirinayoo nusayr baynu nidhi gargaar yar eeg fucaylun baa kolkaa wasankeegu noqonayaa fucaylun فأدي بان ضمناي عين كينا وان فتحنا يا سائدنا ما شيء كان نصير وعلى وزني فعيل واحد قصدها دبا فعيل كو كو تصغير كل ثلاثيه رجل ما هذا رنيسا رجيل سو رجيل ماها ورجيل دي رجيل أخ اك أخ كل كان دا أدوا فأدي سو ما خاضنا وعين كي سو ما لام كنا يأكدك eeg laamkana kolkaan ya ka dhigo ukhaayiyun ukhaayiyun yadii yaa u tasgiirta ahayd iyo yadii laamka xisaabnayd soo maaha ukhaayiyun kolkaan idhaa laba ya-ood mayna kulmin qaacidadii sarfiga ku ridade ida ijtamaca xarfaan mutajaanisaan bacda faa'i lficl wasabaqa axaduhuma bisukuun bisharti sukuuni اlأwl wataxaruki haani udqima lawalu fi haani fasaara ukhayun ukhayun jabalun maxaynu odhanaynaa jubaylun baynu odhanaynaa jubaylun waa la fahmay saw maaha haddaba ujeeddada wax loo tasgiiriyo way badan tahaye taxqiir baa ka mid a taxqiir taxqiir ma garanaysaa shayga marka la yasayo ayaa tasgiir lagu magacaabaa iminka rajulun in lagu yidhaa iyo rujaylun ra'aytu rajulan inuu yidhaa iyo ra'aytu rujaylan in la yidhaa maxay ku kala duwan yihiin waa nin iyo ninuune ra'aytu rajulan nin baan arkay iyo ra'aytu rujaylan rujayl baan arkay marka ninka aad ninnimada u qoori la'dahay eed leedahay waxaani ninba maahayne wax liitay buu ahaa rajulan odhan maysida maxaad odhan rujayl baad odhan rujayl ra'aytu rujaylan kunni nin iska dhigayaan arkay on laakiin nin ahayn rujayl kolkaa li taxqiir weeyaan waxaa tasqiirta loola yimaadaa cay weeyaan marka wax la caayayo ayaa lala yimaadaa waa li taxqiir iminka buur haddii marmar baa buuraha marmar baa buur ayuu ninku odhanayaa buur baa halkan ku taal markaasaad adna diidaysaa arbuurna ma ahayna wax buur u eg bay ahayd baad leedahay kolkaad buurnimada shaygan buurta u diidaysid maxaad odhan jubayl marartu bijubaylin hadda marartu bijabalin ma aha marartu bijubaylin buur yarow baan halkan ku soo maray waa litaxqiir marka la xaqirayo shayga weeyaan waxaa loola yimaadaa tasqiirta mararka bedhkood litacaduf wa taraxum naxariis ayaa loola yimaadaa naxariis waxa yar waa loo naxariistaa sow maahayn ninba ninku ka yar yahaybaa hoos loo eegaa sow maaha loo naxaa litaraxum baa loola yimaadaa laa tansaanaa fii duaa yaa ukhaya laa tansaanaa fii ducaa'ika kumu ahaa ma cumar buu ahaa laa ukhaya yaa ukhaya walaal yarowow bimacnaa walaalkii yaraayee loo naxayey mar kastee la xusuusnaayow laa tansaanaa fii ducaa'i hana iloomin markaad ilaahay baryaysid ukhaya kolkaad tidhahdid ka warran yaa ukhaya ama yaa ubaya kolkaad tidhahdid ka warran yaa bunaya kolkaa eeg yaa ibni iyo yaa bunaya maxay ku kala duwan yihin bunaya waa bunayun ee ma ogtahay fucaylun tiye yaa bunaya kolkuu aabbuhu inankiisa leeyahay yaa bunaya waa inankaygii yaraayee mar kaste aanu naxayay o aanu naxariisanayayo yaa bunaya kolka waa litaraxum baa loola yimaadaa ukhaya bunaya waad fahantaan u malaynaya mar waxaa loola yimaadaa baynu nidhi maxay litaxqiir marna maxaa loola yimaadaa baynu nidhi litaraxum marna maxaa loola yimaadaa litahwiil waxaa khatarta ah ayaa mararka badhkood laakiin luqada aad bay ugu yar tahay shayga aadka khatarta u ah in la tasqiiriyo litaskiiriyo luqada aad bay ugu yartahay litahwiil shidogelin wasawfa tadulu bay wakullu unaasin sawfa tadkhulu baynahum duwayhiyatun tasfaru minha alanaamilu kumuu ahaa laabud saxaabadu ka mid ahaa ninkii beydkan lahaa waxaan filaya xasaan binu haabit buu ahaa soo saa maahayn وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وكل أناس أما وكل أناس ضدك سيدو أدن يهي سوف تدخل بينهم وحكى لدح قلي دونتا دويهية دويهية ما تقرنسا وداهية مصيبة ويان أن لشيكي كرينين مصيبة ويان ويان دويهية داسي قولك والي تهويل والقشي دقلين وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية inay musiibo weyn tahay maxaa lagu garanayaa beydka xaggiisa dambuu yidhi duwayhiyatun hee tasfaru minha alanaamilu waxa huruud noqonaya buu leeyahay xubnihii oo dhan baa huruud noqon malaa sakaraad ku tilmaamayay wasawfa tadkhulu bay wasawfa tadkhul wa kulla unaasin sawfa tadkhulu baynahum duwayhiyatun tasfaru minha alanaamilu xubnaha huruud noqonaya buu yidhi musiibada aawadeed waxay xubnuhu huruud la noqonayaan ma wax yarbaa ma wax la xaqiri karaa mise waa wax weyn wax weyn weeyaan kolkaa duwayhiyadaasi litahwiil weeyaan halkaa ay soo arortay oo kale almuhim anugu waxaan doonaya inaan ku dhadhansiiyo taskiirta ujeedooyinka loo keeno taskiirta ujeedooyinka loo keeno waad fahantay saw maaha shay kastiba taskiir buu leeyahay ujeedooyinka loo keenana waa inta aan sheegaya iyo in yaroo ku dhadhow aan waxba ahayn fucaylun unku taskiiri ereyga kastood hulaaiyood aragtid fucaylun laakiin hayru hulaaigu fucaylun maahe wax kaluu noqdaa fucayciilun iyo ayuu noqdaa fucayciilun iyo cusayfiirun maad aragteen dunayniirun maad aragteen durayhimun maad aragteen fucaylun iyo fucayciilun buu noqdaa waxaan ulaaiga ahayn kuwa uma baahnin innaga daarib iminka hadday taskiiri lagu yidhaha ka warran daarib duwayrib baa la yidhaha duwayrib duwayrib qaatil maxaad odhanaysaa quwaytil bu ayna tidhahdeen kolkaa quwaytil adigu almuhim taskiirtaa waxaan hulaaiga ahayn inagu maynaan gaadhin hulaaiun baynu u baahan nahaye fucaylun ku taskiiri ujeedooyinka loola yimaada waa litaraxum waa litaxqiir waa litahwiil kolba siyaaqaa kuhaamig kuhagaya balaaqaduna caawin badan bay halkaa kaa siinaysaa wax si badan bay kuugu ifin doontaa balaaqadu de iyadaa lagu kala bartaa meesha taxqiirkaa iyo meesha tahwiilkaa iyo meesha taraxumkaa iyo balaaqadaa ku baraysa balaaqadu waxay ku baraysaa hadalku meesha uu galdaloolada ka leeyahay ama marka uu hadalku ammaanta ammaan cad hadda una ahayne laakiin ammaanta uu ujeedo ama cay adigu dadka ka qarsoomaysa kolkuu yahay ama de wax aduu kaa qarsoomayo kolkuu noqon lahaa siyaa qarsoomaya kolkuu hadalku ku socdo ayay balaaqada kuu ifinaysaa waxay ku odhanaysaa hadalka noocaasa waxaa loo isticmaalaa markuu waxaasi jiro taskiirtii waad fahanteen baan u malayn nusayrun bidami nuuni nuunka damihii soo naqriyo ismu taskiirin taskiirta ayuu ismi u yahay mufrad waana mufrad mudakerna wey taskiirtuna xagga naxwaha markaynu tagno waa min calaamaati alasmaa intaa iga qor daraba taskiiri haddii lagu yidhaha ka warran waad ku qoslibe daraba sag ficil maaha ficil lama taskiiriyo ismi unbaa la taskiiriyaa haddaba nusayrun kan la taskiiriyey nasaraha moodin oo ficil ahayd nasrun tii masterka ahayd ee masterkuna ismi bu ahay tanwiin bu watee ma garan nasrun kii masterka ahaa baa lagu taskiiriyey ficil mamnuuc bay ka tahay xarafna mamnuuc bay ka tahay taskiirtu waayo taskiirtu waa min calaamaati alasmaa inagu toddoba calaamaynu haysanay soo maahayn soo toddoba calaamo hore maydaan hayn jirin taskiirta u geysta oo tasniyada u geeya oo jamaca u geeya waxaasoo dhani maxay ka mid yihiin min calaamaati oo nisbada u geeya waxaaso dhan waa min calaamaati alasmaa intaasi waxa weeyaan taskiirtii wey nasriyun nasriyun kan gargaar baaba loo nisbeeyey nasriyun waa nisbadee ma og tahay nisbada haddaba markii wax la nisbaynayo ismigan aad haysatid ead wax u nisbaynaysid unbaa ya'shadan laga dabageeyaa iminka harjaysa soo ma arkaysid ninkaad leedahay waa ree hargeysaad maxaad odhanaysaa yashadan umbaad ka daba umbaad hargeysadii u yeelaysaa maxaad odhan harjaysiyun sawmaalin ninkaad u nisbaynaysid maxaad odhan sawmaalin eeg ya yashadan umbaad ka dabageynaysaa sawmaaliyun shaafici ninkaad u nisbaynaysid maxaad odhanaysaa yashadan umbaad ka dabageynaysaa shaaficiyun soo saa ma ahayn caqlaani ninkaad u nisbaynaysid waa nin maskax adeegsada ad leedahay maxaad odhan caqlaaniyun calmaani ninkaad ku tilmaamaysid inuu yahay maxaad odhan calmaaniyun waad fahamteen baan u malaynaya saasay yidhahdeen dadka diinta loo nisbaynayana maxay diiniyun bay mararka barhkood yidhahdeen usuuliyunna way yidhahdeen usuuliyun eeg usuuliyun waad garanaysaa asal baa loo nisbeeyey soo mahay usuuliyun miyaad fahamteen maxaan idin idhi ya iminka si fiican baad u fahanteen baan u malaynaya laakiin waxaa jira shay jamaca haddii aad wax u nisbaysid isagoo jamaca nisbada lama geliye mufrad baa laga dhigaa jamaca haddii jamac wax u nisbeye lagu yidhaa iminka zaydani baa lagu yidhi wax u nisbee zaydani ma zaydaniyun baad odhan mufradkii ka dhig oo tasniyadii mufrad u celi zaydiyun zayduna baa lagu yidhi wax u nisbee saw jamac maaha ma zayduniyun baad odhan may mufradkii oo celi zaydiyun jibaalun baa lagu yidhi waxu nisbee jibaalun saw buura maaha ma jibaaliyun baad odhan mufradkii ka dhig jabaliyun faraa'id baa lagu yidhi waxu nisbee faraa'id saw jamac maaha maxaad odhan faraa'id markaad u nisbaynaysid faradiyun hadda faraa'idiyun maaha waa faradiyun faradiyun baad odhanaysaa waad fahantaan u malaynaya waxaa jira dhowr kelmadood oo iyagoo jamaca wax loo nisbeeyo oo dhowrkaa kelmadoodna aad bay u yidhi waa ansaar baa ka mid a ansaar ansaar saw jamcu nasrin maaha halkii nasriyun laga odhan lahaabaa ansaariyun iyaga laga yidhi ansaariyun waa dhowr kelmadoodoo luqadaba ma badno qaacidayna leeyihiin caadiya mufrad haddii taniye haddaad wax u nisbaysid iyadoo taniya u nisbayn mayside mufrad baad ka dhigi jamac haddaad wax u nisbaysid isagoo jamaca wax u nisbayn mayside mufrad baad ka dhigi waayo waxaa la yidhahdaa taskiirtiiyo nisbaduba shay kasta asalkiisay u celiyeen asalkuna mufrad buu ahaa miyaad fahanteen iminka faciilatun haddaad wax u nisbaysid faciilatun ya-daa laga xadfaa xaniifatun bal waxu nisbee ninkaasi waa nin xaniifa abu xaniife madhabkiisa haysta dheh ya-da waad ka xadfaysaa facaliyun baanaad odhanaysaa wasankiisa ya xaniifatun kolkaad waxu nisbaynaysid maxaad odhan xanafiyun baad odhanaysaa fucaylatun haddii wax loo nisbeeyana fucaylatun ya-da waa la jaraayo fucaliyun unbaa la yidhaha eeg duaylatun duaylatun maxaad odhanaysaa duayla ya dualiyun abilswad aduali kolkaan abilswadi dualiyun aynu odhan jirnay dualigani waa fucayl duaylatun buu ahaa kolkaa yadi yarid baa meesha laga saara fucaylatun iyo faciilatun ba ya-da waa laga saaraa waayo asalkiibaa soo noqonaya waxba yaanan kugu yaanan waxba kuu badinin sharxe adigu markaad wax u nisbaynaysid ismi shadanuun xagga dambe ka raaci harjayse kolkaad wax u nisbaynaysid harjaysiyunuun baad odhanaysaa mayna maasha alla ahayn harjayse he harjaysiyun somaali somaliyun carabi carabiyun waad fahanteen saw maaha muxadisiintuna waa taqaaniin oo waxay ka hadlaan ninka goorma hargeysa loo nisbayn karaa intee in le kolku ku nool yahay waayo ninka laga yaabaa inuu saddex qa inuu saddex magaalo loo kala nisbeeyo mar waxaa la odhanayaa berberiyun mar waxaa la odhanayaa gabaliyun mar waxaa la odhanayaa harjaysiyun kolka ka warran magaalo kasta intee kolkuu joogaa loo nisbayn karaa su-aashaa waxaan umalaynayaa muxadisiinta inuu daynaynaa waad garanaysiine waad fahmaysiin welibana gaar ahaan qismiga mustalaxa ayaad ku aragteen iyagii dee lama ogolo ninkan muxadiskiihi meel uuna u nisbe sheegan karin in loo nisbeeye moogtahay fulaniyun haddaad tidhahda meesha waad ka dhacaysaa tadliis baa laga baqaya inuu kaa soo galay moogtahay kolkaa ragga barhkood laba sanay yidhahdeen meesha laba sane kolkaa degantay waa lagu nisbayn karaa ragga barhkood sanad bay yidhahdeen raggaba muxadisiinta dee qolaba waxbay qabtaa inagu kolkaa qawlkaa muxadisiinta ma sharxayno iminka intaa luqada inaga qusaysun baynu haynaa taskiirta ma ta nisbada ma taqaanaa axkaamteeda magacani waxbuu magac u ahaa saw ma ahayn wixii uu magaca u ahaa wuu ka guuraa wax kaluna u guuraa waa axkaamta nisbada iminka hargeyse maxaa la yidhahdaa ma dhul mise dad hargeyse maxaa la yidhahdaa magaalo saw maaha dhulka ku taal saw magaalo maaha hargeysi bal hadda yashadan raaci haddaan harjaysiyun idhaa ma dhulkiibaa mise waa shaksi eeg nisbada axkaamteeday ka mid tahay haddaan harjaysiyun idhaa ma aha dhul kolkaa kolkay nisbada aan geliyo shaksi buu noqonayaa dhulkii magacu ma aha shaksi buu magacu noqonayaa fulanun alharjaysiyu dee harjaysigani iminka dhul magacu maaha shaksi buu magacu yahay shaksiga loo nisbaynayo ayuu magacu noqonaya iminka makatun kolkaan waxuu nisbaynaya makatun ta'da taawtaaniifkay ku jirta waan jaraya maxaan odhanayaa ninka kolkaa maka loo nisbaynayo ma makaawiyun baan odhanaya mise makiyun makiyun baan odhanaya haddaan makaawiyun idhaa khalad baa iga dhacay kolka luqadii meel baan kaga dhacay hadda la soco kolkaa maka makiyun inaynu nidhaa weeyaan makiyun madiinata waa faciilatena ya'dii baa la jaraya yaday ma garanaysi madiinatun saw faciilatun maaha saw xaniifatoo kale maaha sead u nisbaynay kolkaa madaniyun baad odhanaysaa kolkaad ciddaad madiine u nisbaynaysid fulanun almadaniyi baad odhanaysaa ama almakiyi baad odhanaysaa kolkaad almakiyi tidhaa dee maka ma ahee shaksi weeyaan kolkaa ayay magac u tahay oo nisbadu magaca way rartaa wixii magacani uu magac u ahaan jiray waa laga raraayo cid kale ayaa loo raraa iminka maxamed ibnu idriis ma garanaysiin ya maxamed ibnu idriis ma garanaysiin soo ma garanaysiin maxamed ibnu idriis ya alimaam shaafici soo maahan magaciisu maxamed ibnu idriis maxamed ibnu idriis alqurashi waxaa jira iminka qurashigaasi waa fucaylatun waa du'ali oo kale qurayshun buu ahaayoo kolkaad u nisbaynaysid ya-da ka saar unte qurashiyunun baad odhanaysaa maxamed ibnu idriis awowgii shaafic baa la odhan jiray shaafic kolkaa maxamed ibnu idriis awowgii baa loo nisbeeyey kolkaa maxaa shaafici un yashadan dabada ka geli kolkaa shaafic maxamed ibnu idriis awowgii buu ahaay kolkii ya-da loo yeele shaaficiyun la yidhi magacii yaa qaatay maxamed ibnu idriis baa qaatay oo maxamed ibnu idriis ayaa shaaficiyun la yidhaahdaa oo ya-daa shadan isagaa wata haddaba waxaad ka wa ka warantaa iminka shaaficiyun tii nisbada lahayd haddii aniga la iisii nisbeeyo shaaficiyun isagu maxamed ibnu idriis ma ahayn oo awowgii shaafic looma nisbaynaynin iminka aniga haddii maxamed ibnu idriis lay nisbeeyo madhab ahaan laygu nisbeeyo ka warran ya-dii joogtay ee shadnaydun baan xadfi ya kalena oo shadanna meeshii baan keeni shaaficiyunun baanan ugu dhawaaqi waana aniga kolkaa cidda shaaficigiihi maxamed ibnu maxmuud ashaaficiyi waaba aniga kolkaa madhaban waa aniga ma ogtahay markaa anigun baan noqonaya markii hore shaaficiyun tii horena maxamed ibnu idriis bay ahayd oo awowgii baa loo nisbaynayey kolkaa laba yo-oodoo shadan iskama dabageli karaan shaaficiyun maxamed ibnu idriis baa yadaa ya-daa shadan loo geliyey soo maahay awowgii baana loo nisbeeyey aniga haddii lay nisbeeyana ya kale lai keeni maayo oo shaaficiyiyun la odhan maayo ya-dii horun baa la xadfi tu cusubun baa la keeni taa cusubna anun baa iska qaadanaya ma garatay waad fahanteen baan umalaynaya wuxuu ku yidhi nasriyun bifatxi nuuni nuunka fadxihiisoo la aqriyo ismun ismi weeyaan mansuubun waa la nisbeeyey mufradun mufrad weeyaan mudakarun waana lab waad fahanteen saw maaha nasaarun ka warran nasaarun nasaar waa calaa wasni facaal saw ma ahayn darabo bal ka binee sidaa daraab waa maxay waa garaac badane nasaar waa gargaar badane sharaab waa cabid badane akaal waa cunid badane ma dherge weeyaan jallaas waa fadhi badane qawaam waa qumid badane nadaar waa eegid badane waad fahanteen soo maahayn samaac waa dhegaysi badane samaacuuna lilkadib akaaluuna lisuxt ilaahay xumoo dhan buu nimanka yahuudda ku ururiyey ma ogtahay samaacuuna lilkadib wax kalaba ma maqlaan oon been ahayn buu ilaahay leeyahay beenuun bay dhegaystaan haye akaaluuna lisuxti halkanina wax kale xalaalba uma furna xaaraan mooyaane xalaalba uma furna malaha kiishkeenina xaaraanta on bay ku ururinayaan dee samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti akaal iyo samaac bay kala yihiin qawaal iminka qaala wuu yidhi sow maahayn odhaah badane maxaad odhan qawaalun baad odhan sow maahayn dakhala wuu galay galid badane maxaad odhan dakhaal nasara wuu nusreeyey gargaar badane maxaad nasaar dee ma garan waaysin ficil kaste calima wuu ogaaday cilmi badane maxaad odhan callaam haddii ta yar la raaciyona taaniis ma keensatee sii bay noqotaa sii cilmi badane callaam iminka waa cilmi badane haddaan callaamatu idhaahdo hamoodin wax dhadig fulanun alcallaamatu soo maydaan arki jirin wax dhadig maaha waa sii cilmi badane ta'daasi mubaalaqun bay keenaysaa sii weeye sii baa kolkaa raacaysa caalimun waa ninka cilmiga leh oo waa ismi faacil callaamun waa cilmi badane callaamatun waa sii cilmi badane waad fahantaan u malaynaya daaribun waa garaace daraabun waa garaac badane daraabatu waa sii garaac badane aakilun waa cune akaalun waa cunid badane akaalatu haddii la yidhaahdana waa sii cunid badane waynu fahanay soo maaha nasaar buu yidhi waa gargaar badane ismun ismi weeya ismu ismi weeyaan mubaalaqa oo welibana mubaalaqu ismi weya waa wax lagu sii mubaalaqoonayo oo min ismi alfaacil buu ka yimid ismiga faacil ismu mubaalaqatin ismi mubaalaqo weeyaan oo min ismi alfaacil ka yimid ismi faacil ma taqaanaa iminka nasaro kolka ismi faacil laga keenayo maxaa loogu dhawaaqa naasir sow maahayn naasirkaasaa kolka mubaalaqo laga dhigayo ayaa facaal loo sii bedelaa oo nasaar la odhanaya daraba daarib baad ismiga faacil odhan soo maahayn ismigaa faacil kolkaad ku mubaalaqoonaysidna daraab baad odhanaysaa fa ama alcasal fa ana sharaab sharaab kolkaa facaalkaasi ereyada mubaalaqada keenuu ku jiraa ee la soco mubaalaqo nasaar ismu mubaalaqatin ismu mubaalaqo weeyaan oo min ismi alfaacil buu ka yimid litakfiir buuna u ahaaday litakfiir waxa aadka u badan ayuu u yahay ansir ansaru baan doonayaa ansaru afcalu tafdiil maad maqli jirteen afcalu tafdiil eeg afcal haddaad maqasho waa erey wasankiisu afcal yahay afcal iminka ansar wasankiisu waa maxay ansar afcal sow maaha waxa loogu magac darayba wasankiisii oo afcalu tafdiil kolkaan leenahay waa wixii wasankiisu afcal ahaa yaha weeye jelese bal afcal ka bine ajles akale bal afcal ka bine akal nasare bal afcal ka bine ansar kasuro bal afcal ka bine akar caze bal afcal ka bine acaz way shidkiin baa raacaya ana akharu minka maalan wa acazu nafaraa ana aniga ayaa akharu badan minka adiga maalan kolka afcalka waxaa la adeegsada afcalu tafdiil sow maaha waa laba shay oo la kala fadilayo afcalkoogii marley laba shay baa la kala fadilaya laba shay oo la kala fadilayo ayaa kooga fadliga yeesha afcal loo bixiya ayaa afcal magac looga dhigaya iminka laba nin baa yidhi anaa dheer iyo anaa dheer dheerarkay tartan ku galeen sow maaha kooga dheeraada maxaynu odhanaynaa afcalun ka dhiga dee adwal muxamedun adwalu min camrin baan odhanaynaa muxamedun muxamed adwalu wuxuu kasii dheer yahay min camrin kolkaa muxamed baa dherarkii tartanka ku qaaday ka laga dheeraadayna yuu noqday camar buu noqday laba nin baa cilmiga tartan ku galay anaa cilmi badan iyo anaa cilmi badan maxaan odhanaynaa ka cilmiga bata aclam haadaa aclamu ama caliyun aclamu min cumar baynu odhanaynaa tusaale ahaan aclamu min cumar kanaa kan ka cilmi badan weeyaan laba nin baa yidhi anigaa maal badan iyo anaa maal badan kooga maalka bata maxaynu odhanaynaa akar ana akharu minka maalan ana aniga ayaa akharu badan minka xaggaaga maalan akharudaas afcalu tafdiil afcalu tafdiilku maalayansarifkuu ku jiray ma garanaysaa lama tanwiinin kara dee xaggii naxwada tanwiinta ma aqbalo marnaba waa waayo wasnu ficil oo afcal dee ficil baa iska lahaa waa ficilada mudaariceegiiba dee axmed oo kale muna ahayn axmed muna wasnu ficil ahayn calama isna waa dhinacna wasnu ficil buu ka yahay dhinacna wasfi weeyaanoo de waa sifo anaa cilmi badan cilmi badnidu de waa sifo anaa maal badan maal badnidu waa sifo anaa dherer dheer dhererkani waa sifo waa si- dhinacaan sifu ka yahay dhinacna sifo dhinacna wasnu ficil xaggii naxwada waraaqihii berigii aynu qornay baan kolkaa yar talmiixinaya ma fahamteen afcalu tafdiilkiina haddaba afcalu tafdiilku waa labada shay ee la kala fadilayo kooga fadliga yeeshaa magac looga dhigaa ficil kaste laba nin baa ayaa ayaa fadhiga ku tartamay anaa fadhi dheer iyo anaa fadhi dheer anuu fadhiga kama badaaliyo anuu kama badaalo kooga fadhiga badsaday dee maxaa la odhanayaa haadaa ajlasu min kada ama min fulaan kanaa kan ka fadhi badan baynu odhanaynaa laba nin baa eeg afcal saw afcalu tafdiil maaha Afca- waa maxay baynu nidhi magaciisu afcalu tafdiil soo mahayn afcalnimada ma fahamteen oo waa maxay afcalnimadu wasankiisaa maxay ah afcal laakiin tafdiilnimadaas tafdiilnimadaasaa hadal leh oo waayo markaste dee wax fadli leh uun maaha waxani mar buu noqdaa wax shar leh caliyun aqbaxu min cumarin labada nin maxay tartan ku galeen foolxumada sow maaha ka foolxumada qaada maxaa magaciisa la odhanaya aqbax baa looga dhigaya soo mahayn eeg laba shaksi ba haddana sharka ku tartamay sharka haadaa asharu min kada ya asharu min ibliis kanaa kan ka shar badan koogii kolkaa ama fadli baa meesha yaalla ya ragga barhkood waxay yidhahdaan afcalu tafdiilkan ha laga daayo oo afcalu ziyaado ha la yidhaha afcalu ziyaado waa afcalkii ziyaadada kutusayey kolka waxaan ziyaadada lala yeelanaya khayrna wuu noqonaya sharna wuu noqonaya afcalu ziyaaday naxaad naxwada barhkood u yaqaanin ragga barhkoodna afcalu tafdiil bay u yaqaanin oo xagga fadliguun bay eegeen xagga fadliga oo waa aadaabta nebiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ma garanaysaa bukhaariyu kitaabkiisa ku bilowday ma xusuusantihiin muxuu ahaa inama alacmaal binniyaat markii sababtii xadiidka laga hadlayey muxuu ahaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi eeg hadda waa wax khayr ley moogtahay faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hee muxuu nebigu yidhi fahijratuhu ila Allah- waa la macaansanaya ma arkaysaa waa khayre fahijratu ilaa maa haajara ilayhi miyaa la yidhi hadda fahijratu ilaa maa haajara ilayhi haddii la odhan lahaa sax bay noqon lahaayeen ceeb ma aha faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuuli ilaahiy dar ilaahiy rasuulkiisa darteed aad usoo hijrootay fahijratuhu ilaa maa haajara wuxuu usoo hijrooday oo de ilaahiy rasuulkiisa ah unbuu heli soo macnuhu sax ma noqdeen waa la macaansanayaayo waxaa la yidhi fahijratuhu ila allahi warasuulihi eeg waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yunkixuha haye eg fahijratuhu ilaa dunyan yusiibuhaa aw imra'atin yunkixuhaa nebigu muu yidhi kan carabkaa laga daayay naga aamus ba naga qariya baa la yidhi kan sharka oo ilaa maa haajara ilayhi un inaga dheh maadaa yar ma taqaanaa maada yar waxa culimmadu ay carabka ku hagaajin waayaan baa maa la yidha balaaqada ay inoo sheegi doontaa ma waa waxa waxaa la yidhaha waa ya- ee, yan- yunqidu lwuduu maa kharaja min asabiileyn haynagu magacaabin weeyaan waxa magaciisa la diidayo ayaa maa la yidhaahdaa inta badan ha kolkaa maada waynu arki doonaayo ahlu balaqaha inoo sharxi doona insha allah ilaa maa haajara ilayhi buu nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam waa laga aamusayaa waxa aan khayrka lahayne moogtahay waa noocaasoo kalun noocaasoo kaleo afcalu tafdiil waa shar kolku ahaa ayay yidhahdeen sharka inaga daayo oo fadliguun inoo sheega nebiguba ila allahi wa rasuulihi buu yidhi qaybtii kale ilaa maa haajara ilayhi waa kayde ka aamusee waad aragtaa baan u malaynayaa ansaru haddaba ereyga ansaru ihi erey kasta isagoo ansaru kama binayn kartid oo afcalu tafdiile ansaru bifatxi lhamzati hamsaha fadxadiisoo la aqriyo iyo wasaadi saadka saadkana dee la fadxiyo ismu tafdiil waa ismu tafdiil afcalu tafdiil baan lahaa soo mahayn afcal haddaan idhaa ficil hamoodin waa wixii wasankiisu afcal ahaa idhaha weeyaan kana ismi buu ina yidhi afcalu tafdiil iyo ismu tafdiil waa isku midu mufradun waa mufrad mudakarun waana waxlab maa ansarahu maa ansarahu ma arkaysaa kelmaddaasi waa fi- ee, horta maadaasi maadaa afar madhab baa ku jira xagga naxwada oo naxwada qawaacidka inoo sharxi doonaa waa ereyadan idin lahaa naxwada dhigaysayo sarfiga iyagoo sarfiya naxwadu dhigtaa maadaa yar iska dhaaf waa tacajub baa la yidhaahdaa tacajub maa shay weyn baa ansarahu ninkan u kalka u gargaaray maa shay weyn baa hee ansarahu ninkan u gargaaray oo u nusreeyey haddaba ansaradaasi waa ficil afcala ah erey kaste afcala laga biniya waxa lala tacajubo ayaa afcala laga binaya maana waa laga horraysiiya maa ansarahu baa la yidhaha maa ansara caliyan maa shay weyn baa ansara caliyan cali u gargaaray alla shay weyn baa cali u gargaaray waa marka gargaarka lala yaaban yahay kelmaddii de naxwadu waa ay ku soo baxday maa axsana samaa maa shay weyn baa axsana qurxiyey asamaa sanada wax weyn baa cirka qurxiyey famaa asbarahum cala annaar famaa shay weyn baa asbarahum ku sabir badiyey cala naari naarta waa tacajuba ma arkaysaa alla maxaa naarta kaga sabir badan nimankan maxaa naarta kaga sabir badan famaa asbarahum cala annaar waa asbara waa afcala maaha ma axsana caliyan haddaad tidhaana cali wax weyn baa qurux badnaysiiye ama cali maxaa ka qurux badan labadaas yodkaa doontaad ku macnayn shay weyn baa cali qurux badnaysiiye iyo cali maxaa ka qurux badnan so laba macno ma kala aha maa aqbaxa cumara maa aqbaxa maxaa ka foolxun cumara cumar iyo maa shay weyn baa aqbaxa fool xumaysiiyey cumara cumar ya malaa magacaan bedelaa eg waynu waynu waynu fahamnaan u malaynayaa eg maa afcala un haddaad aragto nin garaac badan garaac badan garaac badan oo dadka ushun la dul taagan maxaad odhanaysaa kolkaad ninkaa ka warramaysid maa adraba almucallima maa adraba un baad ka bini nin fadhi badan maxaad odhanaysaa maa ajlasa caliyan nin hurdo badan maxaad odhanaysaa naamadii un afcala ka eg laakiin hurdadu waxaan haawaa la kala badsadaa naam hurdadu way aqbashaa kala badsi toddoba shardi buu leeyahay ma ogtahay ficlu tacaajubkuye toddobadiisa shardi buu waan arki doonaa insha allah waa naxwo naxwada aynoo dhigi doontaa qadrigii waynu ugu tegi doonaa biidni ilmawla eg maa anaama caliyan afcaladee kolka laga dhigayo anaamo oo kalun baad odhanaysaa hamsuun baad garab dhigaysaa maa anaama caliyan maa axadda basara maa acaza nafara afcalada saasun baad u wadaysaa maa ansarahu ereyga maa ansarahu ihi ficlu tacajubin ficlu tacajub weeyaan ficlu tacajubin awalu oo awal ah awalu muxuu uga jeedaa ficlu tacajubkaa laba ah mid awal iyo mid haaniya bay kala leeyihin kolkaa kani waa kii awalka ahaa mufradun waa mufrad mudaker waana mudaker haa'ib waana nin maqan dee maa ansarahu oo ha'daa yar baa kii maqnayd ku tusinaysa ansir bihi weeyaan kan kale ansir bihi eg ansir bihi u gargaar hamoodin ajlis bicaliyin haddii la yidhaha ka warran ajlis bicaliyin kelimaddaa waan idinka digaya dadku aad macnihiisa uma fahmaan ajlis bicaliyin haddii la yidhaha faacilku waa bicaliyin tan ba'dani waa saa'id cali baa faacila ajlistanina waa ficlu tacajubo waa ficil maadiba ajlis bicaliyin cali fadhi badanaayey adrib bicumara cumar garaac badanaa ansir bihi alla ninkani gargaar badanaa ya akir bimaalihi maal badanaa asmic bihim waabsir buu ilahayna yidhi subxaanahu wa tacaala asmic bihim alla kuwani dhega fiiqana oo wa absir indha fiiqana asmic bihim ma maqashii baad moodaysaa asmic bihim maqashii miyaad moodaysaa waa ficil maadi asmicdani laakiin waa ficlu tacajub asmic bihim faacilkuna waa himtaa asmic bihim alla dhega fiiqana baa la leeyahay oo wa absir indha fiiqana waa qiyaamada soo mahay si fiican bay wax loo maqlayaayo wax loo arkaya asmic bihim waabsir asmicdaasi bal haddaad ragga tafsiirkaada ayaad u fiirsan doontiine weligiin ka ilaaliya inay ficlu amar idinka noqoto waxa weye ficil maadi oo ficlu tacajuba weeyaan asmic bihim waana dhega fiiqana idhaha iyo indha fiiqana saasaad ku macnaynaysaa dhega fiiqnidoodaa lala yaaban yahay ansir bihi gargaar badana bifatxi lhamzati hamzaha fatxadiisaad aqriyaysaa iyo wakasri wakasri saadi ansirde ficlu tacajubin waa ficlu tacajub haanin oo haaniya kii hore awal ahaa mufrad waana mufrad mudakar waana mudakar haa'ib wuuna maqan yahay halkaa waxaa inoogu dhammaaday maxay ama inoogu egaaday qaybtii hore ayaa halkaa inoogu egatay insha allahu tacaala qaybtan dambe waxba wax sii badan maaha halkaa inoogu joogo